bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walboo joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka dalsan oo marka laga reebo habeenimada jimcaha aad ka maqashaan raadiyo darsale muqdisho muujad fm sagaashan iyo kow dhibic shan magaartis
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
markale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen sabti ay baxayso xadnay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labiyo tobanaad disembar sanadka laba kun labayo labaatan qodobada barnaamijka haddii allah abadilah uu yidhaahdo barnaamijka wareegaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya kulamadii wadatashiga ahaa ee u dhexeeyey gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagren oo maanta lasoo gabagabeeyey war murtiyad laga soo saara ayaan idiin soo gudbin doonaa kulamadaas oo ka qabsamay magaalada baydhabo qodobada sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijku waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya kooxaha hobeesan oo caawa degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay mas-uul ka tirsan maamulka degmadaas waan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan golaha midooda musharaxiinta koonfur galbeed oo caawa kulan ku yeeshay muqdisho ayaa kasoo horjeestay rumartiyeedkii ay soo saareen gudoomiye sheekh adeer madoobe iyo madaxweyne laftagaren haddaba maxaa sababa arrintaas barnaamijka aad ku maqli doontaan diyaarad qaadsidana maanta waxay ku burburtay meel ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada caabudwaaq wararkii ugu dambeeyey sababta keentay ayaan idiin soo gudbin doonaa burburka diyaaraddaas sidoo kale barnaamijka wareega wararka darsan muddada hawadu ku jiro dhegaystayaal waxaad maqli doontaan taliska ciidanka booliska dowladda federaalka oo shaaciyey in maanta ay soo xireen macalin dugsi qur-aan oo lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay saddex gabdhood oo yaryar qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo haddii allah aboodre uu yidhaahdo barnaamijka muddada hawadu ku jiro dhegaysa aad ku maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo waddooyinka muhiimka ah ee muqdisho ka mamnuucay mootobajaajta nooca xamuulka qaada xilli qaar ka mid a wadayaasha mootobajaajta ay banaanbax ka dhigeen muqdisho waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir waa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayta cusmaan oo sheegay in dhowaan howlgallo kale oo kadhana dagaalamayaasha al-shabaab ay ka bilaabi doonaan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan qodobadaas iyo wixii soo korna barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa farsamadu waa maxamed xuseen xusni waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
maql wanaagsan ayaan hawdankalena dhegeystayaal qodobada barnaamijka aad ku maqasheen oo faahfaasanayeen haatan idinsoo gudbin ayaan idiin soo gudbinaynaa qodobkan u wareen waxa uu noqonayaa kormadii watashiga ee magaalada baydhabo uga socday gudoomiyaha golaha shacabka sheekh adamadoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa lasoo gabagabay hormarsiyadan laga soo saaray wadatashyadii shirkii dib u heshaysiinta ee koonfur galbeed uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh adan maxamed nur sheekh adan madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalooyinka xudur ee baydhabo ayaa lasoo gabagabeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo saaray baaq ku socdaa shirka dib u heshaysiinta kii bishii nofembar ee sanadka intaa kadib gudoomiyaha waxaa uu safray magaalada xudur ee gobolka bakool halkaas oo uu shir dib u heshaysiineed ama shir uu kula qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyadoona intaa kadib madaxweynaha een, koonfur galbeed uu gudoomiyaha kulan kula qaatay magaalada baydhabo shirarka maalmihana soo dhaafay ayay socdeen waxaana ay ahayn kuwo een, dadaalo lagu doonayay in la isugu een, keeno gudoomiyaha aan iraahday siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis laftagreen oo khilaaf dhanka doorashada uu haatan ka dhexeeyo gudoomiyaha golaha shacabka so- baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu kulamo wadatashiha la qaatay madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis laftagreen iyagoona ka wada hadlay arrimaha een, dib u heshiisiinta uu gudoomiyaha golaha shacabka wado waxaana inta ay kulamadaas ay socdeen sidoo kale uu la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna sidoo kale kala hadlay een, shirka dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan shirkaas loo qabto iyadoona gunaanadkii kulamadii gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo sidoo kale madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis laftagraan ee ku heshiya magaalada baydhabo laga soo saaray warmurtiyeedka kooban dhowr qodob waxaana een, warmurtiyeedka warbaahinta u akhriyay xildhibaan cabduqaadir sheekh cali barako
بسم الله الرحمن الرحيم بيدبو ديسمبر 17 2022 ورمرتيد qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya baydhabo wadatashiyadii shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheeh aadan maxamed nuur sheeh aadan madoobe oo maalmahan ka socday magaalooyinka xudur iyo baydhabo ayaa la soo gebagabeeyey gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo saaray baaq shir dib u heshiisiin kii bishii nofembar markii uu arkay xaaladda adag ee uu marayo dalka gaar ahaan koonfur galbeed wuxuu soo jeediyey in la qabto shir dib u heshiisiin laguna qabto magaalada baydhabo sidoo kale waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya bisha disembar wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaano xildhibaanada dowladda federaalka ah oo degaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed iyo aqoon-yahanno ayaa gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool si ay uga bilaabaan geedi- geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta bisha disembar wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xildhibaano federaal ah oo degaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed iyo aqoon-yahanno ayaa gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool si ay ugu bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta ugu horrayn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen maamulka heer gobol iyo heer degmo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan waxay aad u soo dhoweeyeen dadaalada uu wado gudoomiyaha uguna jiro qabsoomidda shirka- shirweynaha dib u heshiisiinta ah ee ka dhici doona magaalada baydhabo bisha disembar gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah halka loogu madal- madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ugu horeyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay ku- la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen isagoo soo dhoweeyey dadaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado gudoomiyaha golaha shacabka intii uu ku sugnaa gudoomiyaha golaha shacabka magaalada baydhabo wuxuu la kulmay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa soo dhoweeyey qabashada shirweynaha dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto shirka gunaanadkii kulummadii uu la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicaiis xasan maxamed laftigaleen iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxay isla qaateen kow in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culammaawudiinka ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida labo in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna ee si loogu xoreeyo dalka kooxaha khawaarijta saddex in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo saraynta dastuurka iyo xeerarka dalka afar in sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardelgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed furitaanka shirka wuxuu furitaanka shirka waxaa loo asteeyey shanta bisha janaayo kaas oo ka dhici doona magaalada baydhabo lix gudoomiyaha golaha shacabka ahna kusmaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ka mahadceliyey soo dhoweyntii diiraneed ee uu sameeyey madaxda iyo shacabka koonfur galbeed toddobo waxaa gudoomiyaha iyo iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan macabiista u xidhan arrimaha siyaasadda een, ee ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo waana la soo daayey waa mahadsantiin wabilaahi towfiiq
dhinaca kale markii shirka jaraa'id warbaahinta loogu aqriyey warmurtiyeedkaas waxaa warbaahinta sidoo kale la hadlay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madoobe wuxuuna faahfaahin ka bixiyey warmurtiyeedka lasoo saaray isagoona sheegay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed ay u baahan yihiin si qalbi furan inay u heshiiyaan islamarkaana lagu wada qanacsan yahay shirka dib u heshiisiinta uu ku baaqay kaa oo ka furmi doona maalmaha soo socda magaalada baydhabo madaxweyne aad iyo aadankiin kama hadnaqe runtii sida sharafta badanaad noo soo dhaweyday adi iyo dhammaan yani mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed iyo bulshooyinta reer ko- reer baydhabo amase koonfur galbeed inta baydhabo maana ku kulunay iyo inta fariimadana soo gaarayaan aad iyo aad baa idinkaga mahad celinayaa xaqiiqdii siduu sheegay madaxweynaha arrintan u soconno arrin dan shaksi gaara ma aha dan horta guud ahaan soomaaliya dan u ah gaar ahaan koonfur galbeed dan u ah dalka waad u jeediin meeshuu maraayo argagixisada meeshay gaartay iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku hayso dadkeena qaabkaay ku nool yihiin markaa tuulooyinka iyo baadiyaha dadka ka imanaya waa aragteen yacni qaabdarrada iyo maaragtay isxariirta ka muuqato marka deegaanada soomaalida waa la isxilqaamay ayadoo la iskaashanahayo ciidamadii qaranka iyo dadweynaha yacni hureenta socota waad u jeediin haddaan maaragtay anagu isxilqaamin oo anigu sida soomaalida ka samaysa iyo sikii daran aniguna maaragtay isu xilqaamin isteedkeena wuxuu noqonayaa meel me- argagixisada kusoo meganbaxsato oo iska degdo oo ay tiraahdo meel aan u aragto meel aan dadkeena isku toosanayn oo lanaga faa'iidaysto sidoodiban waxay ku noolanayaan oo ay jecel yihiin meel dadkeeda iskhilaafsan yihiin marka waad ogtihiin yani waxyaalaha yani isbedelka laga dareemi karo yani sabab kasta ha ku noqote ciidamadan oo sidii u dadaalahayay hataa maalmahan waa ujeedin maaragtay waxyaalaha lagu samaynayo waxaan dareensannahay arrimahaas naftarkooda maaragtay inay siyaasada ku jirto marka kolley ma u malaynahayo qof damiir leh inuu siyaasad ka raadiyo ciidamada dega furmaha ku jiro inay soo bixintooda inuu siyaasad ka raadiyo haddayba jirto nasiib daraan u arkaya iyo garaad xumo yaan u arkaya id hataan hibelaan sameeyaan dhahay ma laha laakiin hadday jirto waxaan leenahay qofkii has luku leh ha ka waanto waayo eh, dadkaas waxay meesha yani habadda isugu dhigeen dhiig shacabkaanay badbaadinayeen marka ciidamadana waxaan leenahay shaksi dangaare leh mase ha idinku abaabulo mase garaadkiin ha noqdo wixii aad u dhaarateen inaad shacabka badbaadisaan astaanta qaranka aad u qaadateen difaacay ku jirteen ha la adkeeyo difaaca intaan ka baxna waxaan rabnaa inaan weerar in la galo oo shabaab lala dagaalamo marka sidaa daraaddeed ciidamada soomaaliyeed yani eh, eh, qeybta li- koow ka tahay qeybta lixdanaad iyo ciidamada booliska runtii dadaal badan ay sameeyeen ammaanka waa sugeen magaalooyin dhexdooda aad ay u fiican yihiin laakiin maalmahan waxaan dareensanahay dhinaca difaaca difaaca furmaha hore in hoogoo maaragtay yacni dhaliilo badan ka muuqato arrintaas waxaan u jeedinaynaa ciidamada in difaaca la adkeeyo la diyaargaroobo isbeddelaan dareemaynaa insha allahu ilaahay idinkiis eh, bishaan hadda dhammaadkee wixii ka dambeeyo dadkan inay nolosha hadda ku jiraan nolol ka bedel inay galaan aan rajaynaynaa oo aan ishalqaanno oo aan ishorayno Een, yacni Sooma- ciidamada soomaaliyeedna diyaar ay noo yihiin waad ogtihiin eh, gobolladii dhinaca naga jiray shabaab waa ka soo lalaabteen ilmahoodii waxaan gobolladaan ay usoo qaateen arrimahaas waxaan leenahay ha lasu xilqaamo ciidan iyo shacab yaan loo kala hadhin taas horta midda koowaad labada qorshe aan u soconay mid waa taas midda labaad arrimaha dib u heshiisiinta wey dib u heshiisiinta waxaan rabnaa sida warqadda ku qoranayd xasilooni siyaasada ugu baahanahay deegaankan waad aragteen barakacyaasha i dadkeen maanta siday ku nool yihiin haddii aanu dhexdeen khilaaf iyo isqaqabsi aan ka bilaawno dadkaasaan laayaayna ilaahayna waa nagula xisaabtamaya marka sidaa daraaddeed een, waxaan rabnaa in maaragtay si kalsooni ku jirto loo wada shaqeeyo yacni waktigan muhiim nooma aha inaan xil isku xil ku dagaalano waxay muhiim noo ah inaan heshiino horta marka hore dadka markay heshiiyaan cadowna iska difaaci karaan mustaqbalkoodii aayahooda siyaasadna ka tashan karaan laakiin haddii aan rabsho isku ballaawno cadowna iskama dhicinayno eh, maamul nooma toosahayo waxaan noqonaynaa dad ummadda soomaaliyeed ka haraan noqonaynaa anigoo taas yani ka tabaabshaysinayno ama ka digayno waxaa laga maarmaan u arkay inaan tashano dib u heshiin la isugu yimaado qofna maaragtay meel xumaan la fadhinin qof kasta wixii asiga ku jiro oo aragtidiis meesha ku dhiibto kadibna aan wada cabaarno danta ummaddan degenaanshaha deegaankan dowladnimadeeni oo xoogaysata iyo annagu oo maaragtay wax kastaan isla ognahay een, heshiis la isla ogyahay aan ku socno markii la heshiiyo waxaa la yidhahda soomali waxay tidhahdaa markii eelalyo heshiida yay hoolo waraabaan yacni haddii meel idlaa marka horeba aan isku hegano aan isku ballaawno cadowgaan u faa'iidaynaynaa shacabkeennina dantiisna waa laayacaynaa sidaa daraaddeed madaxweyn aad iyo aadaan kaaga mahadcelinayaa inaan isla qaadanay inaan dib u heshiisintii degdeg u qabanno deg- dib u heshiisintan insha allah muddada hadda la sheegay baan isugu imaan doonaa waxaan ka soo saari doonaa ilaahay idinkiis ummaddan oo maaragtay yani madoowdo hal jiha isla yeelato cadowgeed iska difaacto aayahan ka tashato taasaan ku gaari doona haddii allamo aad iyo aad aad umahadsantihiin insha allahu muddadaas markay soo dhawaateen waa idinku soo laaban doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
dhinaca kale intaa kadib waxaa caawa ee magaalada muqdisho kulan ku yeeshay xubnaha midowda musharaxiinta ee madaxweynaha koonfur galbeed iyagoona ee, kulankooda uga hadlay war-saxaafeedkii maanta ay soo saareen gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxa ay shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho ay sheegeen xubnaha midowda musharaxiinta madaxweynaha ee koonfur galbeed in ay dhaliilsan yihiin war murteedka soo baxay islamarkaana waxay sheegeen in shirka uu gudoomiyaha golaha shacabka ku baaqay een, loo ballansanaa inuu qabsoomo ka hor een, dhammaadka bisha December ee 2022 balse waxay sheegeen in haatan xilliga lagu baaqay shirkaas uusan ahayn mid loo baahnaa oo uu oo ay sheegeen in uu dhammaaday muddaxireedka madaxweynaha koonfur galbeed waa sida halku dhigeen madax cabdicasiis xasan maxamed laftiqdheen waxay sheegeen in shirkaas loo baahnaa in la qabto ka hor een, dhammaadka bisha December iyagoona sidoo kale dhaliilay qodobo kale oo ku jiray warmurteedka ay soo saareen madaxweyne laftiqdheen iyo gudoomiye shaadan madoobe
Eh, golaha midooda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay maanta isugu yimaadeen magaalada muqdisho shir ay uga tashanayeen arrimihii iyo baaqi ka soo baxay eh, gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka mudane sheekh aadan madoobe marka golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka waxay u arkayeen gubashii dib u heshiisiinta ahayd ee uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka bishii november sagaal iyo tobankeeda fursad dahabi ah oo ay ka dhalan karto aragti midaysan kuna aadan midnimo ka dhalata deegaanka la dagaalanka khawaariijta iyo inay qabsoonto doorasho heshiis lagu yahay golaha midowga oo si niyada u soo dhaweeyey baaqa gogasha wuxuu filayay in gogasha la fidiyo ka hor 19-ka bisha Disembar 2022 si wadahadallada dib u heshiisiinta ay u bilowdaan inta aysan dhammaan muddaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha wuxuu fursad badan siiyey dib u heshiisiinta isaga oo muddo saddex jeer safaradiisa dib u dhigay codsiyo kaga yimid gudoomiyaha golaha shacabka dartiis waxaa weli koonfur galbeed soomaaliya ka jira dhaqankii shantii sano ee ugu dambeeyey shacabka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay kaga dhiidhinayeen sida caburintii ama caburinta agajuglayntii muddo kororsigii sharci darada ahaa iyo in hogaamiyayaasha siyaasadda laga hor istaagi jiray ama laga hor istaago safarada ay uga tegi jireen degan doorashadooda golaha midowda musharaxiinta waxa uu caddaynayaa in hab- haba yaraatee wax wada tashi ah aan laga- aan lagala yeelan war murtiyeedka ka soo yeeray ama ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka sidaa awgeed midowda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay si buuxda u qaadacayaan war murtiyeedka maanta 17-ka ay tahay bisha diseembar 2022 uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka sheekh aadan maxamed nuur madoowe kaasoo uu ku sheegay inuu dib u dhigay shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee loo madlanaa inuu qabsoomo ka hor 19-ka diseembar ee 2022 golaha midowda musharaxiinta waxa ay ka xun yihiin fashilka ku yimid bogashii dib u heshiisiinta ahayd ee ay soo dhoweeyeen dhammaan siyaasiyiinta oday dhaqanka ururada bulshada waxgaradka ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo beesha caalamka waxaa nasiib darro ah in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu weli wado hagajuglayn iyo ku-takrifal awoodeed taasoo lagu beegsanayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kala gedisan ee ka soo jeeda ama ka- ka ar- ka aragtida duwan maamulka koonfur galbeed taasna waxaa daliil u ah in maalintii shalay ahayd taariikhdanu ku beegnayd 16-ka disembar 2022ka gigidda diyaaradaha magaalada baydhabo waxaa la soo dhoobay gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan si loo baajiyo duulamaadyo la filayay in musharaxiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda koonfur galbeed ay ku tagaan magaalada baydhabo ciidamadaas oo laga soo saaray furimaha ama jiidda hore waxayna sababtay ciidan soo saaristaas inay gacanta dowladda ay ka baxaan deegaanada daynuunaay iyo goofgaduud buurey oo ah labo deegaan muhiim u ah sugidda amniga magaalada baydhabo waxaan soo dhowaynaynaa in qaar ka mid ah siyaasiyiinta xaqudarirka ahaa oo xaqdarada ku xirnaa magaalada baydhabo ugu xirnaa xorriyaddooda dib loo siiyey maanta welibana ay jiraan siyaasiyiin kale oo uu ka mid yahay xasan aadan oo loo yaqaano ilkacse oo u afduuban maamulkaas uu hogaaminayo madaxweynaha wakhtigii ka dhammaaday ee mudane cabdixasiis xasan maxamed laftigare midowda musharaxiinta waxay ambaaraynayaan caburinta fikirka xorta ah saxaafadda iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqa xorta ah ee uu caadaystay hogaanka koonfur galbeed soomaaliya midowda musharaxiinta waxay sii wadan doonaan waajibaadka iyo xilka ka saaran deegaanadooda oo ay ugu horeyso la dagaalanka khawaariijta iyo xaqiijinta inay dhacdo doorashadaha furan oo loo dhan yahay lislana ogol yahay oo saxafadeedkii ay soo saareen ee, golaha midowda musharaxiinta halkan uu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmuloo cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga ee alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaali iyo ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uurkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintas dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
salaamu calaykum halow kabtan saleebaan idheh nabada ay covid waa salaamatiin asxaabey waa hagaag waxaa la gaadhay wakhtigii aan farrimo dhowra akhriyi lahaa si ay dad badani uga faa'iidaystaan marka hore waar tilefoonkaygii mee mar kasta waan waayayaa waa kan waa raxma salaamu calaykum kabtan saleebaan ayay tidhi ninkaygu waa nin fiican keliya hal caado oo taxadar la'aanah ayuu leeyahay telefoonkiisa ayuu meel kasta kaga tegayaa hadday noqoto tiifiga dushiisa miiska jikada suuliga hadhowna wuu ilaabayaa ee maxaa sameeya waa hagaag raxmaay aniguba dhibtaasi oo kale waan leeyahay laakiin hal aragti aan ku siiyo marka uu saygaagu raadinayo telefoonkiisa u sheeg inuu maro nadiifa iyo jeermisdile sii qaato sidoo kale meel wal oo uu ka raadinayo ha masaxo si uu uga dilo jeermiska waxaa laga yaabaa inuusan helin telefoonkiisa laakiin wuxuu yarayn doonaa halista kororofayruska sababtoo ah nadiifinta si joogto ah meelaha la taabto ama wax la saarto sida miisaska dushooda gacanka albaabada iyo wixii lamida ayaa baabiinaya jeermiska kororofayruska laga yaabo inuu ku soo dhuntay boorsooyinkeenna gacmaheenna ama xitaa telefoonadeenna sidaa uu telefoonkaagu u limitaan batay haddii aad xal u heshay fadlan ii soo sheeg xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bybay covid
fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku suboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku subo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimadhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkani joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
Thank you.
weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan ee raadiyaha dalsan ee muqdisho mujada f m sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis markan faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan kooxaha hubeysan oo caawa degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay mas-uul ka tirsanaa maamulka degmadaas kooxa hubeysan ayaa caawa fiidnimadii waxa ay waaxda xaawataako ay degmadaas ku dileen gudoomiyihii dhallinyarada degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed sida uu xaqiijiyay maamulka degmada dilka ayaa waxa uu ka dhacay waaxda sidoo kalena waxaa waaxdaas uu gudoomiyaha gudoomiyaha waaxid kala dilay sidoo kalena gudoomiyaha dhallinyarada degmada afgooye ka oo lagu magacaabi jiray maxamed xaaji xasan oo u geeriyooday rasaas lagu dhiftay qeybaha sare jirkiisa waxaana goobta ka baxsaday xilligii ama falka kadib kooxihii ka dambeeyey dhilkaas qaarijinta ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka degmada ayaa gaaray goobtuu far ku dhacaysta markaana ka qaaday meydka marxuumka sidoo kale waxay sameeyeen ciidamada howlgallo lagu baarayey kooxihii ka dambeeyey dilkii gudoomiyey dhallinyarada inkastoo aan lagu guuleysan in lasoo qabto dhinaca kale gudoomiyaha degmada afgoy ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan ayaa waxa uu ka tacsiyey gelida gudoomiyihii waaxda xawataako ee marxuum maxamed xaaji xasan oo kooxa hubeysan ay dileen qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku yiri inaa lilah wa inaa ileyhi raajicuun alle subxaanahu watacaala u naxariisto maxamed oo xubin muhiim ka ah maamulka degmada waxa uu ahaa nin dhallinyaraha oo howlkar ah oo ahaana sidoo kale hogaamiyaha dhallinyarada degmada ayuu ku yiri qoraalkiisa degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa dhowr jeer hore sidan oo kale uga dhacay weeraro iyo sidoo kale diro qorshaysan oo geysteen kooxaha hubeysan kuwaas oo fararka kadib isaga baxsaday goobaha ay ka geysteen iyadoona degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sidaan oo kale ay ayaguna farar ay uga dhaceen markan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan oo warbaahinta lahadlay maanta ayaa waxa uu sheegay in dhowaan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ay howlgalle hor leh oo lagula dagaalamay al-shabaab ay ka bilaabi doonaan gudoomiyaha cali jayte ayaa waxa uu sheegay in ay dardargelin doonaan howlgallada halkaas ka socda waa soodar ku dhigay mar uu warbaahinta lahadlayn waxa uu yidhi
waxaan rabaa nimankaas in loo lafa sheegto meeshay joogaan in loogu tago aanaan sugin inaynaan sugin aniga horta dhinacaa koro waa laga yaabaa inaan ku laabto laakiin xagganaan u soo wareegi ilaa nimankaasi baaldhiigga laga saara dadka way isku qornaa doonaa haddii alla idin waxaan rabaa marka shabaab in lagu dhiirado al-shabaab nimanka la baxay in lagu dhiiradaan rabaa bal eeg waa doqomo inay doqomo yihiin waxa u dillaan idiin sheegaya wasaaka haddaana yidhaahda kaalaya isqarxiya qof yidhaahda kaala carruurtaada midkeen maladinka waaya waa maya anuu dagaalkan ku jiraa kulayaan dhalna dagaalka waa igula jiraan oo ciidanka xoogga ka mida sooma weligiin ma maqasheen hebelkaa dheere iyo hebelkaa karasaay iyo hebelkaaga kale iyo oo ilmo kuwada soo qarxiya dhahaya maartay yaa maqan ma jiro xitaa carruurdu dagaal ma galaan waa borofid bay ka urursaan meesha borofid dhiigga aadamiga ayaa borofid u ah oy lacag ka urursadaan waxaan rabaa shabaab inaad soo dishaan eeg shabaab nimayhu meesha la yidhaahdo booco iyo waadigii ceel hele iyo makhaayadihii garasyaani oo gaadiidku istaagi jiray iyo midda kale iyo tan kale iyo maxay kale iyo maxay kale shirka kuma noqon karno sababtu tahay dadka soomaaliyeed waa deris ama gobollo derisuu kala degan yahay ama daaqa uu deris ka yahay sooma war meel aan shabaab deriskana hayaa garanaya cid soomaaliyii xuduud la leeyihiin yaa garanaya waa fayrus noo yimid soomaa war fayruska ayna ku dhiirana rabaa saaka ballan ma tahay si kalean u dhigayaa haddana laba cadow isba dul degto saa iskuma ahaato anoo garanaya aqoonna u leh carajiifku wuxuu yahay wakhti dheerna idila soo jiifay oo muddo ku soo jira duurka dagaalkan soo galna ma khasaaro u ahaa haddii dagaal la galo waa la dhimanaya soo ma khasaaro waa imanaya laakiin guusha marka la qiimeeyo dagaalkan galna ma khasaaro ah maya khasaaro maahay dhammaystiruu u baahan yahay bis wallaahi bilaahi talaa dhammaystiruu u baahan yahay waxaan saaka idinka rabaa culayska halkan aad ka dareemaysaan xalkiisa ilaahay baa haya laakiin waa haynaa waxaan rabaa in lagu dhiirado nimankaas loo bareero eeg wuu idiin sheegayaa waa maal wallaahi aysan joogin haddii ilaahay idmo wallaahi bilaahi talaa aysan joogino haddii alla idmo anaa idiin sheegaya waxba yaynaan yaryaraysanine aan mar wada qaadana bahasha haddii ilaahay idmo horta fiiri miyay mid suuragal tahay in anagu aan damn nidhaahdo shabaab soo haramaa suuragala ya amay suuragelaysaa de mar haddaana anagu inta dam nidhaahdoon dhulka belan lagu gasho asagu soo harayn oo uunka inta artala eg yahay inta marada ka hurgufto unu shabaab ku ridanayn inuu baxaya asagu soo macadda ya yuusan wax naga salfanna asaga aan salfanno
dhanka kale gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa qofkii ka tirsan
lacag inaan siinayno eeg kii hore waxaan shan kunbaan bixinaynaa soo maha toban kunoo doolaraan bixinaynaa maleeshiya shabaaba maleeshiya kaloo shabaab hadduu soo dilo ee uu ka soo galo hadduu kuwan orgidaahee ayaga u madaxa sida hebelkaa dheer iyo hebelkaa karasaay iyo hebelkaa iyo hebelkaa iyo hadduu soo dilana ma balle heli karaba lacagtaan hadda u dhiibna anugu u saddex libjibaaraynaa no aniga waxaa laga yaabaa cali jiiti lacag ma hayaa iyo dadku inuu isweydiiyo aniga beenta waxay gu raacayaa ma jiraanba waxaanan yeelayn maba yeelayaan idhahdaa marka hore qofkii shabaaba oo qof kaloo shabaaba dila ayaan dhawadaa dhinac loola cararay bahashii aanan u wadin oo kale baa lala aaday ma qusayso hooyadii ma qusayso oo wiilku dhala ma qusayso oo islaantiisa ma qusayso onli asagay qusaysaa qofka qofkay qusaysaa marka eeg anigii wiilkaan dhala laba qaangaar haddaan noqonin isku dembi miyaana asaguna wuxuu geystoolay anna waxaan geystaan leh dad islaamana waa nahay moogtaadi kuwa shabaabka ee wiilasha yaryar ee soomaaliyeed dhiiggooda caadaystay inay bannaystaan ee borofit ku raadiyaan baradeer kuwooda ilaalinaysaan soo dila lacag baannu siinaynaa cafisna waa tiini madaxweynihii jamhuuriyaddaa idiin ballan qaada cafiska anna lacagtii aan bixinayaa maxaa idinka hallaabaya yaa adduunka meeshaa doontaana waa tegaysaan haddaad caldheere soo dishaan soddon kunoo doolaraan bash kugu siina madaxweynuhuna waa ku cafinaya wixii kaloo aad ka sii heli kartana ka sii hel dhabbahaaga hor u qaadno ballan waayo haddaad soo dishaan adinkioo shabaaba shabaab kale haddaad soo dishaan waxaan saaka ku hadlay inaan fulinayn ballan waa dhinaca shabaabkana intaasaan leeyahay waxaan filayaa inaynaan ugu tegin maanta eryadii tagtaan inaynaan ugu tegin aan filayaa sababtay waa aqaanaa dhuumaalaysigooda iyo qarmoonkooda marka aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal welihi waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afar haatanka saaci raadi abdulsare muqdisho wararkii ugu dambeeyey duurnimadii maanta waxaa diyaarad nuuca yaryar oo ka kacday muqdisho waxa ay ku burburtay meel ku dhow garoonka diyaaradaha degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud diyaaradda ayaa ku dhacday meel u dhow garoonka diyaaradaha waxaana la sheegay in sababta ay tahay kadib markii ay u bixi waayeen lugaha diyaaraddaas oo ahayd nuuca yaryar waxaana dad goobjoogyaal ah oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in diyaaradda ay siday qaad ama jaad ay ka qaaday muqdisho taas oo dooneysay in ay geyso magaalooyinka caabudwaaq iyo gaalkacyo ee ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud waxaana diyaaradda ay ku ay ku dhacday kuna burburtay qayb ka meel ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana sawiro laga soo qaaday goobta ay muujinayeen diyaaradda oo dhulka ku dhuftay mid ka mid ah baalasheeda sidaasina ay qayb ka mid ah ay ku burburtay dhinaca baalasha ah oo ay ku dhuftay meel geedo ay ku yaalaan ilaa iyo hadda lama soo warin khasaare ka dhashay diyaaraddaas burburtay balse wararka waxay sheegayaan in sababta keentay burburka ay tahay in lugaha ay u bixi waayeen sidaasna duuliyihii wada diyaaradda uu ku xakamin waayey inuu si degan ama si nabada uu ku dejiyo balse ay ku dhacday meel geeda geeda ah sidii lagu arkayay sawirar lasoo qaaday oo lagu baahiyey bulshada baraha bulshada laamaha ammaanka magaalada cabudwaaq ayaa waxay sheegeen in ay wadaan weli baaritaano kale oo ku aadan arintaas si kastaba ha ahaatee ilaa hadda ma jiro wax waraha oo kasoo baxay maamulka galmudug oo ku aadan diyaaraddan maanta ku buurtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afaratanka saac ee raadiyaha dalsan ee muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis
albaabka ayaa la soo garaacay waxaan markiiba maqlay dhawaaqa waxaan ka furay ridda tiro dad ah oo koowan oo wada sheekaysanaya waan soo dhoweeyey martidii waxaana u gudbiyey fadhiga markii ay fadhiisteen waxay ii sheegeen inay ka yimaadeen shaqo iyo shirar wakhti dheer qaatay waxa ay aad u dareemayeen daal si lama filaan ah waxaa indhahooda qabatay soodha qabow taasina waa coca kola way wada shugteen soodhadii qaboweyd waxa ay la noqotay wax cajiib ah waxaa dhammaanteen dareennay carafta digaagga iyo bariiska la kariyey ee ah nuuca cuntada ee aan wada jecelnahay si wada jir ah ayaannu cunteennay annaga oo wada dareennay dhadhanka mucjisada ah ee kokakola waxaa wejiyadooda laga dheehan karaa farxadda kadib cabbidda kokakola ku darso cajiibkan dhabta ah liiska dalbashada cunnada
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna
somtelraynbadanacabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimodhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdeg ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa hagaag dhegeystayaal weli dalsanaya naga maqlaysaan markan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay soo saareen amaro ay wadooyinka halbowlaha caasimada ee muqdisho kaga mamnuuceen mootobajaajta gaar ahaan nuuca xamuulka qaada oo ay sheegeen in mid ka mid ah lagu loo adeegsaday falal amni darro waa sidoo warbaahinta u sheegay afeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar waa saalax xasan cumar farax dheere oo warbaahinta lahadlay wuxuuna sheegay in maamul gobolka banaadir si kumeel gaara uu u xayiray in wadooyinka muqdisho gaaraan kuwa halbowlaah ay maraan mootobajaajta nooca loo yaqaano ee waa nooca xamuulka qaada
bismillahi raxmaan raxiim maanta way taariikhdu ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka disembar maalin sabdi ah sanadka laba kun labaatan iyo labo ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan gaar ahaan saldhigyada ee degmooyinka warta nabadda hodan iyo howlwadaag waxa ay fuliyeen howlgallo ku aadan in laga xareeyo ee magaalada muqdisho mootooyinka bajaajka kuwa qaybta dambe ka furan ee xamuulka ee lagu qaada maadaama baaris la sameeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey falalka amni darre ee ka dhaca magaalada muqdisho haba noqoto dhacdadii argagax laheed ee u dambeysay ka dhacay zoba 2 ee qaraxii u dambeeyey in loo adeegsaday mooto noocaas ah ee kuwa bajaajka qaybka dambe ka furan ah in markaasi si loogu hortago amni darrada kuwa fulinaya howlgallo lagu qaaday mootooyinkaasi waxaa ka dhashay eh, falcelin eh, ku aadan eh, isku soo bax ay sameeyeen eh, dadka iyagu eh, ku ganacsada ee wadayaasha ka ah ee mootooyinka bajaajka kuwa qaybta dambe ka furan ee xamuulka lagu qaado Eh, waxaa ku baxay eh, banaanbaxaasi eh, gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabo iyo asigoo dhegaystay guddi ay iska soo saareen eh, dadkaasi cabashada qabay Eh, guddigaasi kadib waxaa shir isugu yimid maamulka sare ee gobolka banaadir uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale oo goobje ka ahaayeen talisyada qaybta gobolka banaadir ee booliska iyo nabad sugidda Eh, shirkaasi runtii waxaa lagu soo saaray eh, qodobo eh, si kumeel gaara u dhaqangalaya oo ku aadan marka ugu horeyso in mootooyinka maanta howlgallada lagu soo qabqabtay ee ku xirnaa saldhigyada loo sii daayo eh, dadka milkiilayaasha iyo kuwa dareeballada ah intaba iyo in mootooyinkaasi gadaal ka furan aysan isticmaalin si kumeel gaara wadooyinka halbowlaha ee magaalada muqdisho maadaama amniga caasimada ee maalmihii u dambeeyey si weyn u sugayeen laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyagoo ka hortegaya falalka argagixiso mootooyinkaasna qaarkood aan hore u sheegnay in falal argagixiso loo isticmaalay Eh, sidaa daraaddeed duqa magaalada muqdisho wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dareeballada mootooyinka qaybahooda kala gedisan haddii ay noqdaan kuwa bajaajyada ee rakaabka qaada iyo kuwa xamuulka qaada intaba inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan in ay markaasi il gaara ku fiiriyaan kooxaha iyagu ka tirsan ee la shaqeeya khawaarijta ee fududeynaya in waxyaabaha qaraxyada ah loo isticmaalo ee mootooyinkaasi waxaa mar dhow dhici doona ee shir ballaaran oo loogu hadli doono qaabka iyo sida loo jihayn doono mootooyinkaasi xamuulka qaada iyo weliba eh, goobaha loo fasaxi doono iyo goobaha laga reebi doono intaba inta taa laga gaarayo waxaa si kumeel gaara lala socodsiinayaa mootooyinkaasi xamuulka qaada inaysan isticmaalin wadooyinka halbowlaha oo caasimadda ay isticmaalaan wadooyinka kale islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareega ayaa la soo gaarnay markan taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya waxay shaaciyeen in gacanta lagu soo dhigay macalin lagu eedeeyey in uu falkufsiga geystay taliska ciidanka booliska ayaa shaaciyey in ciidamada ammaanka ay maanta ay soo xireen macalin dugsi qoran oo lagu eedeeyey inuu falkufsiga u geystay saddex gabdhood gabdhaha oo loo haysto macalinka dugsiga in uu kufsiga kula kacay ayaa da-dooda waxay udhexeysaa toban saran jir tali ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya sakiye xuseen axmed oo war kulaal ay soo saartay waxay ku sheegtay in macalinka uu ku xiran yahay saldhigga magaalada dhuusamareeb taliska booliska galmudug gaar ahaan saldhigga degmada guraceel saldhigga degmada dhuusamareeb ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan eedeysane shucayb cabdi maxamuud oo toddobayo labaatan sano jir macalin dugsi ah oo saddex gabdhood oo laba ka mid ay yihiin sagaal jir midna toddoba jir tahay ufsi u geystay ayay tiri sakiya xuseen axmed oo ah tali ku-xaanka ciidanka booliska dowladda soomaaliya waxay intaasi raacisa qoraalkeeda waxaan u mahad celinayaa bulshada sida hufan nagala shaqeeyay soo qabashada eedeysanaha dhacdada kufsiga ee lagu eedeeyey macalinka dugsiga ayaa noqotay mid bulshada aada ay u argagaxeen waxayna ay hadalreyn badan ka dhalisay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug guud ahaan dhegeystayaal caawa intaa aan kusoo gabageyna barnaamijka wareega wararka darsan xusna ayaa farsameynayay salan kulan dab nabadgelyo